wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane axmed macalin fiqi ayaa muqdisho ka furay siminaar ay wasaaradda qabanayso oo la xiriira kala faa-iideysiga munaasabadda daafurka waxaa kaloo goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta agaasimayaal ka socday dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee puntland galmudug hirshabelle koonfur galbeed jubbaland iyo maamulka gobolka banaadir waxaa kaloo ka qaybgalay xubno ka socday beesha caalamka siminaarkan oo shan maalin socon doona ayaa xoogga lagu saari doonaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin horumarinta dib u heshiisiinta iyo kahortagga colaadaha wasiirka arrimaha gudaha mudane axmed macalin fiqi oo kulanka furitaankiisa ka hadlay ayaa ka waramaya muhiimadda kulanka dhammaantiin soo dhowaada runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay saakay inaan halkan uu nooga furmo workshopkii labaad qaybtiisii labaad oo mowduuc muhiim u ah soomaaliya lagu dhaqaandhirinayo oo na dishay oo khilaafaadka soo noqnoqday in si cilmi ah looga doodo loo diiwaangeliyo databasena nala kugu sameeyo oo lagu socon karo waxaa weeye xafiisyada aada baa la isugu warwareejiyaa qofkii tegay record weyn buu la tegayaa laakiin marka meel waxaas lagu kaydiyo oo xusuus dhowr ah naloo sameeyo oo la sameeyo waxaa weeye cid kastoo timaada iyo wixii toban sano ka hor lagu keydiyay halkaas iyo khilaafaadkii soo noqnoqday iyo wax laga baran karay intaba meeshaas aynagu xusnaanayaan marka hay-adda u n d b oo hay-adda ugu weyn bahwadaagta la ah wasaaradaha arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedyada guud ahaanba waxay runtii nagala shaqeynaysaa nagala shaqeysaa mashaariic fara badan oo ay ka mid yihiin mashruuci refis oo ilaa heer dowlad goboleed gaarsiisan iyo j p l g-ga iyo kuwo kaleba waan uga mahad celinaynaa akhyaarta sharafta leh waxaan rabaa inaan madasha ama shirkan uu noqdo mid ka gedisan madaladii hore waxaana rajaynayaa inaad wax badan ama wax badan aan ka baran doono khubarada nala joogta ama annaga dhexdeedna dadka nagu dhex jira dowlad goboleed kastaaba tan kale waxyaalaay uga gedisan tahay waxyaana waa uga egta marka inaan kala baran doono annaga naftirkeennu dalkii waa hal dal idinkuna aad dhexdiinna wax badan kala faa'iidaysan doontaan waxaan rajaynayaa in kulankan uu noqdo mid miro dhala waxaanan ka filaynaa insha allah inay ka soo baxaan in soomaaliya yeelato nidaam xog ururin oo casri ah conflict mapping database kaasoo awood u siinaya dhammaan heerarka kala duwan ee dowladda in si sahlan ay u sameeyaan ururinta khilaafaadka iyo taxliilintooda taasina waxay sahli doontaa wax ka qabashada dhammaan noocyada khilaafyada ee dalka ka jira iyo nabaddiska guud ahaanba